asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadhe waana xubinteenni murtida maanta ee aan sida joogtada ah halkan ugu wadaagi jirnay innaga oo afkeennii hooyo iyo sheekooyinkii iyo dhacdooyinkii waayaha qaybsanayna ummad kastana waxa ay leedahay tilmaamo iyada u gooni ah hadday tahay dhanka dhaqashada iyo hadday tahay dhanka dhigashada hadday tahay dhanka dhihidda inta ummadaha caalamku waxay leeyihiin tusaalayaal ama howlo iyaga gaaro ah oo laga yaaba inay ummadaha kale uga badan yihiin haddii eebba idmahayo xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eebe waxaa la yidhi waagiida dhulku qalalaa intiisa badan wuu qalalaa markaan ku leeyahay dhulka roob waa heli jiro barwaaqu ahaa laakiin xilli xilli jiilaal waa dhici jiray adag ama abaar maaragtay mar dameer qaaq yidhi soo maaxda waa la arki jiro ummadda iyo xoolaha iyo aad u dhibaataysa laakiin haddee dalku ma lahayn ama soomaalidu ma ahayn dad dhaqanu leh inay hogog waaweyn qotaan oo ay ku kaydiyaan biyaha guga roobkaee da'ahaya may ahayn soomaalidu marka biyuhu dee dhulkaa iska liqi jiray saa darteed dhulku matoorana ma lahayn ceelceel meel hundood a laga qoday unbaa xooluhu ka cabi jireen taasaa keenaysay marka qalalka laga hadlaayo yuu ahaa laakiin dhulku dhul barwaaqo ah oo midha leh oo xoola leh oo macdan leh oo nacfi leh oo lagu noolaan karo dadkiisuna ay dad iimaanqaba yihiin ee ayna ahayn kuwa tahriib u ordahaya ayuu ahaa dhulku dhul barakaysanna waa ahaan jiray dadkuna dad iimaanqabu ah hadduu doono haba cilmi yaraade waaga iyadaa ayaa waxaa dhacday jiilaal kululba wuxuu ka dhacay gobolada dhexe ee dalka soomaaliya iyo weliba gobolada dhexe ee maarata etoobiya ku yaala marka etoobiya ku yaala ku leeyahay dhulkaas kalka shanaad loo yaqaano ama ogaadhan riijo loo yaqaano ayaa waxaa jirta haddii ilahi kuusan ogl gobolla dhexuu leeh goboladiisa dhexe iyo kuwan soomaaliya gobolada dhexa la dhahan oo isku xidhan yihin gobolada dhexe ee isku xidhan labada dhinacba ayaa waxaa ka dhacay jiilaal kulul qoladii marka dhinaca soomaaliya deganayd baa waxay maqleen qoladii gobolada dhexe deganayd ee gobolka ogaadheen waxay haystaan webi oo webigay ka cabaan qoladiibaa marka waxay dhaheen aan aroorsana ninka ugu caaqilsanaa baa tiriya wuxuu yidhi mari aynu aroorna webigaas la sheegahaya ee biyuhu iska socdaan baanu arooraynaa waa la arooray saddex beri iyo shan beri midkood baa geelashii dhaabankii iyo wixii la sii waday adi shan beri markii la socday shan beri yaa waxaa lagu soo baxay toga faafaneed oo qalalan oo tog ah haddee toguna waa tog weyn oo biyo mareen oo xilliga roobabku da-aan inta uusan bannaanada waaweyn biyaha ku daacin ayuu maaragtay biyaha ka soo qaadaa haaraha waaweyn togaa isagii marka webibuu u dhigmaa laakiin waa markuu biyo wado toggii isaga ahaayoo qallalan ayay ku soo baxeen waa toggii oo qallalan nimankii horaadka ahaa ee xoolaha hor socday baa togi ku dhaadhacay mise wallaahi waa qallalan yahay gelshi baa lasoo gel soo celiyo balaayaa dhacday meel qallalan baanu imaanay baa layihi ninka odayga u ahaa ee caaqilka u ahaa ee daba socday gelashii wax markaasuu wuxuu war maxaad dhahdeen saali webigii waa qalalaa layi webigii waa qallalan yahay markaasuu noo soo roga gelashi balaayaydan qaaday marka hore awalaan yaabaay wacdigaana meel biyo waran yihin muxuu yidhi awalaan yaabaayey wacdigaana meel biyo waran yihiin macnuhu waxa weeye awel hore yaaban la yaabanaaba xilligan hadda aynu joogno ee jiilaalka ah ee kulaylaha ah ee qallalan ayaa biyo iska qulqulhayaan maanta waxaa la mida haddii ilaahay kuu idmahayo awel baan yaabahay hebel baa la doortayoo waxbuu hagaajin doonaa bay ka dhigan tahay awel baan yaabahay wacdigaanay meel biyo waran yihiin awel baan yaabayey wacdigaanay meel biyo waran yihiin saasuu yidhi ninku aniga lafteed cabdinaasir ahaan waxaan taagnahay awel baaban la yaabahay mas-uul soomaali ahaa la dooranhayaao wacdigaanay meel biyo waran yihiin maaragtay oo hagaajin doona sababtoo dadka soomaalidu ay dooratoo dhanba dadaan hadda wax ka sugahaya maba ahanba togaa qalalana haddii la idmahayo ninka uu arkay faafaneed unbuu iila mid yahay maarata ama jarareed mahmaada maanta aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi nin la how doono nin la how doono marka lagu leeyay nin la how doono dee waad iska garan karta